wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka janaayi cabdaleeh ee waqooyiga magaalada kismaayo ka sameysay tallaalka xoolaha tallaalkan oo loo sameynayo noocyada kala duwan ee xoolaha waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamul goboleedka jubbaland iyo howlwadeena ka tirsan wasaaradda maxamed nuur cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland oo markii ay howlahooda tallaalka soo dhamaystay warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey tallaalka loo sameeyey xoolaha iyo sidoo kale ujeedka ay u yimaadeen deegaanka janaac cabdale saad la socotaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland bilihii u dambeeyey waxay waday olole ay ku daweyneyso kuna tallaalayso xoolaha ku nool deegaanada jubbaland guud ahaan gaar ahaan jubbada hoose run ahaantii mashruuca f s r b oo taabagelinayo world bank ayaa arrintan naga saboodgareeyey ama naga taageeray runtii bulshada deegaankana saaad u jeedaan ama arki kartaan wax badan isbeddel fiican oo xoolihii daweyntoodii iyo tallaalkoodii ah ayay dareemayaan waxaan marayaa heer gebageba mashruuca oo soo socday muddo sanad ah markaan u kuurgalnay bulshada iyo dadka xoololeyda halkaa ku dhaqan waxay sii codsanayaan in uu sii socdo mashruuca ka dowlad ahaan jubbaland waxaan u taagannahay markasta wasaaradda xanaanada xoolaha siday ugu jawaabi lahayd baahiyaha taagan ee ku qotoma xanaanada xoolaha iyo xoolaha iyo waxyaabaha ay soo saaraan wasaaraddu ma aan markii ugu horeysay waxaan kusoo laabanay tiro aad u badan waxaana ka shaqeeya halkan kooxo kala duwan oo mar kastaba ololaha ka qayb qaata daweyn xoole iyo tallaal isku jiran wada laakiin xilliga oo jiilaal la sugaya awgiis iyo roobabkii oo yaraaday xoolihii danka dhankani dhashiigta ayay ka caddaan xanuuno tara badan waa lasoo sheegaa maadaama qaniin uu leeyahay deegaanku laakiin wasaarad ahaan annaga waxaan isku dayaynaa inaan xakameyno xanuunka noocuu yahayba laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah mashruuca inuusan istaagin oo sii socdo si dadka deegaanka iyo bulshada ay ugu faa'iidaystaan sababtoo ah dadka soomaaliyeed ama dadka reer jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaanba dadka soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin inta badan xoolaha iyo waxyaabaha ka soo baxa qof kastoo soomaali ah gurigiis waxaa yaalo ama hilib ama caano marka qofka soomaaliga cadi caanuu ku nool yahay haddii xoolahooda la daryeelana inta badan waxyaabaha laga hadlo food security-ga ama sugnaanta cuntada iyo cunayarida waa laga badbaadayaa waxaan qaadanay ka wasaarad ahaan siyaasad ah sidii xoolaha jubbaland ay u heli lahaayeen calaf ku filan xilliyada abaaraha iyo sidoo kale biyo ku filan iyo caafimaadkooda intiiba waan daryeelnaa waxaan ugu madcelinaynaa wasaaradaha najaalka ah deegaanka janaayi cabdalle ee hoostaga degmada kismaayo ayaa ka mid ah deegaanada ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ah waxaana markii ugu horreysay wasaaradda xanaanada xoolaha ay u sameysay dadka deegaanka tallaalka xoolaha